dadka degan hareeraha jiinka webiga shabeelle ayaa cabsi ka qaba in mar kale uu ku fataho webiga shabeelle inkastoo tuulooyin hoos yimaada jowhar uu fatahaad ka geystay cabdi cali gacal oo ah guddoomiyaha deegaanka koonko oo waraysi siiyey idaacadda isnaay ayaa walaa xoogan ka muujiyey biyaha baaxadda leh oo uu wado webiga shabeelle biyaha webiga oo hadda oo noo keeno cabsida aan ka qabno dun oo toddoba kilomitir iyo bar camal inuu yahaa aan jecelahay oo horta aad uga soo fatahayaa sanad walba cidii daryeesha ama wax noogu qabatana ma jirto anigaa uun beeraaleydaynaa isu tagtagno markaasaa loora intaan aruursanaa xoogayna aan ku xirxirnaa hadda maanta kolo oo beeraaleyda kamid a oo biyaha ay soo bilaabaan ayna waa soo gudbiyeen dhowr meelo hadda sid isaga bilaysaa jirto ayna hore waa la qabanahaa layidhi wax laga qabtaa isma gudbinaa horta hadda waa qarsaar waayo oo hadda weliba wuxuu usii baxay hadda xilliyaha mar kale markuu gudaysiinayo waa aada ugu soo go-a guddoomiyaha uu hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in saddex kilomitir uu webiga u jiro isagoona mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabelle uu ku baaqay wax ka qabashada fatahaadaha webiga shabeelle anaka saddex kilomitir webiga noo jiraan annaga jeebkayna mar anaga boqol iyo lixdan iyo lix saac iyo bar aan hadda ka hor ninka laa cali cabdillah aan kula xirnay wax hadda oo wax nagala qabtay ama wax nagala waxeeye ama maamula ama hay-ada kaleentaa ma jirin waa lacag uun beeraaleyda aan ka aruurinaan aan ku dhiibiin haddana leerihi sidii weli ay baahidoora u jirtaa badanayso markaas la soogelinayso badanaan baaqa aan ujeedinaynaa haddii aan nahay beeraaleyda tuulada congo muxuu ahay shan kilomitir iyo bar oo iskuweere ay biyo kasoo baxaanaa jirto maamulka hirshabeello hay-adaha waxqabto dhammaan waxaan ka codsanaynaa ciddii markaas oo na banaynayso inay meeshaas naga tahgeliso haddii ilaahay ka raadlayo waa sanadkii saddexaad oo si istabajoog ah uu webiga shabeelle fatahaad kaga geysanayo deegaano hoostaga degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe